bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى babu dikri xadiiثi cmr bni xزm fi اlcquul waاkhtilaafi الnaaqiliina lah wuxuu baab yahay xadiidka camr bni xasmin ee ku saabsanaa fi lcuquuli diyooyinka ee sheegidiisii waay waاkhtilaafi الnaaqiliina lahu iyo dadka xadiidka soo naqliyey ee soo warinaya iskhilaafka ay markaa isku khilaafeen habka ay usoo kaxaynayaan xadiidka wbilisnaadi qaala akhbaranaa cmr bnu mansuuri qala xadaثna الxakm bn muسى qala xadaثna yaحya bn xmزة عan سulayman bn dawuda qala xadaثnي الزhriy عan abi bkr bn mحamed bn cmr bn xزm عan abihi عan jadih ana rasuula الlahi صl اه عl slm kataba ilى أhli الymn reer yman ayuu u qoray kitaaba warqad ayuu u qoray fiihi اlfaraaئd wالsunan wالdiyaat kitaabka oo ay ku yaalaan waxyaabaha waajibaadka ah sunanka iyo diyooyinka wa bacatha bihi maca camri bni xasmin ayuu la diray uu u dhiibay faquri'at calaa ahli lyeman reer yeman ayaa lagu dul akhriyey haadihi nuskhatuhaa waa tan marka nushadeeda xadiidkan marka camru bnu xasmin baab dhan wuxuu uga dhigay waxay tahay waa xadiid asal u ah diyaadka kitaabkan marka sanadka uu ku yimid waxaa xoog badan in irsaal i ay wax ku jiraan oo uu mursal yahay haddana laakiin maadaama ay saxaabada u laaban jireen oo ay asaga fiirin jireen markay diyooyinka iyo isku khilaafaan ama marka ay masaa'il noocaasa fiiriyaan ay rabaan maadaama ay fiirin jireen asxaabta ay u laaban jireen agtoodana mashhuur ou ka noqday maadaama agtoodiina uu mashhuur ka noqday ayaa shuhradaas iyo saxaabadaas ou marjica u noqday iyo ayaa waxay ka deeqaysaa ama ay ka yacni looga maarmayaa in sanad la baarbaaro shuhrada iyo saxaabadii nebiga oo u laaban jiray ayaaba ku filan oo sanad maba loo baahnaanayaba ayb maadaama taas ay shuhrowday markaa nusqadeedii marka waatan buu leeyahay min muxamedin الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ilaa shuraxbiila bni cabdi kulaali wa nucaymi bni cabdi kulaal qayli dii rucayn qoladaas ah wmacaafira wahamdaana qolooyinkaas ah amaa bacdu intaa kadib wa kaana fii kitaabihi kitaabkiisa marka waxaa dhexdiisa ahaa oo ka mid ahaa ana man ictabata mu'minan mu'min qofkii dilo qatlan dil qofkii dilo oo yacnii qof mu'min halaago oo dilo can bayinatin markhaati xaggeed weliba ka dilo fainahu isagu arrinkaa yacni xukunkaa shanigiisu qawadun waa qoorgooyn ilaa an yardaa inuu raalli noqonayo maahani awliyaa ulmaqtuuli ninkii la dilay dadkiisa wa ana fi nafsi nafsadana waxaa dhexdeeda ah addiyata diyo mi-atan min alibili baa ah boqol geel waa goorma hadduu muslim yahay nin ragana uu yahay haddii muslim uu yahay qofka la dilay laakiin naag ay tahay diyadeedu waa waa konton khamsuuna kontonkaas inay tahayna waa bil ijmaac marka cumuumka halkan ku jira marka ijmaaca iyo waxyaabahaasaba khasisaya nusuustaa kale ku timi diyada marka ahlu kitaabkana waa soo marnayo in la isugu khilaafay nisfu diyati lmuslim ama huluthu diyati lmuslim ayb wathaniga isagana khumusu diyati lmuslim inay diyadiisu tahay yaan soo tilmaannay wa fi lanfi sanka idaa uuciba haddii la dhammaystiro jadcuhu goyntiisa addiyatu diye ayaa ah sanka marka dhammaantiis la gooyo diyo ayaa marka ah wa fi lisaani carabkana addiyatu diyo kaamila ku sugan oo qofka haddii carabka laga jaro wa fi shafatayni labada faruuriyoodna addiyatu baa ah hal markay tahayna waa nisfu diya wa fi lbaydatayni labada xaniiniyoodna addiyatu waay diyo kaamila wa fi dakari dakarkiina addiyatu waay wa fi sulbi dhabarkana addiyatu qofka haddii dhabarkii inta lagu dhufto oo uu ka jabo oo uu markaa dhabarkii ka istaagi waayo uu ka istaagi waayo ayb wa fi lcaynayni labada indhoodna addiyatu ayaa ah diyaa ku sugan labada indhood wa fi rijli alwaaxidati lugta halka ahna nisfu diyati nisfu diya ayaa ah ayb wa fi lma'muumati midda markaa habaraysatay ma'muuma marka waxaa weeyaan xuubkii ayay gaartay maskaxda madaxii laftii bay ka gudubtay xuubkii bay tagtay ayb midda marka ma'muumada marka waa waa shajada marka gaaraysa umu dimaaq umu dimaaqna waxaa laga wadaa yacnii xuubka maskaxda ku dhaxaaran wa fi lma'muumati ma'muumadiina thuluthu diyati ayaa ah diya marka saddex loo qaybiyo meesheed nusqooyinka qaar marka waxay dhigayaan nisfu diya ayay qaarkood sheegayaan ayb bacdi nusakna marka thuluth bay qorayaan thuluthkaana sax ah ayb sunanulkubrahana thuluthu diya ayaa lagu sheegay fii riwaayati camr bni mansuur se kan laftiisaba mujtabaha laftiisaba waa keeni doonaan ayb marka nusakhan mujtabaha badanaa wafi lma'muumati nisfu diyati baa ku taalla laakiin sunanulkubraha iyo riwaayo soo socotaba dhammaan waxay sheegayaan iyo bacdi nusakha oo xadiidkan sida ay tahay uu yahayba thuluth thuluthkaana sax ah waayo ma'muumada waa thuluthu diya nisfu diya ma aha ma'muumada ayb wa fi ljaa-ifati midda joofka gaartay thuluthu diyati ayaa ah ma'muuma marka waa nabarka joof gaaro joofna waxaa loo jeedaa marka laga soo bilaabo dhuuntaas meesha godka ay ka tahay rubadda ilaa iyo kaadihaysta intaas wixii u dhaxeeyo ama dhabarka ha ka soo galaan ama horey ha ka soo galaan ama dhinacyada ha ka soo galaan haddii jaraaxadu ay gaartay gudaha joofka ay tagtayba waxay noqonaysaa un marka oo ay maqaarkan iyo hilibkan ka tagtay jaa-ifo waay jaa-ifada waxaa kaloo laga suureyn karaa madaxa xataa nabarka haddii madaxa intuu gaaro ee ma'muumana uu kasoo soko maro isaga laftiisa waa laga suureeyaa marka jaa-ifo waa laga suureeyaa wa fi ljaa-ifatina thuluthu diyati waa jaa-ifo kastaa marka waa thuluthu diya ayb wa fi lmunaqilati midii raraysay lafihii yaryaraa ayay booskoodiibay ka rartay hoosay sii geysay munaqila la yidhaha marka lafihii baa marka gudaha galay hamsa casharata min alibil shan iyo toban geela wa fii kulli usbucin far kastaa min asaabici ilyadi faraha gacmaha iyo warijli lugaha cishruuna min cishrun min alibil toban oo geel ah shalayaan soo marnay wa fi sinni iligana khamsun ayaa ah shan oo min alibili geel ah wa fi lmuudixati muudixadana khamsun ayaa ah min alibili muudixadana casharkii shalay ku jirtayoo daqarka madaxa inuu lafta caddeeyo wa ana arajula ninkana yuqtalu bilmar'ati baa ku taalay in la dilayo naag loo dilaayo wa calaa ahli dahabi dadka dahabka ku tacaamulana korkooda alfu diinaarin ayaa ah oo diyadoodu waa kun diinaar khaalafahu moxamed bnu bakaarin yacnii khaalafa alxakama moxamed bnu bakaar ayaa khilaafay wa bihi qaala akbarana alhaythamu bnu marwana bni اlhaytham bni cimraan alcansiy qala xadaثna moxamed bnu bakaar bni bilaali qala xadaثna yaxya qala xadaثna sulayman bnu arqam wajhulkhilaafku meeshaas kii hore sulaymaan bnu daawuud oo ahaa kan sulaymaan bnu arqam qala xadaثani الزhriyu can abi bakr bni mxamed bni cmr bni xasbin can abihi can jadihi ana rasuula اllahi sal ll slm kataba ilى ahli اlyamn bkitaabi fiihi اlfaraaئid wالsunan wاddiyaat wabacaثa bihi maca cmr bni xasbin ayuu la diray faquri'a calى ahli اlyamn baa lagu aqriyay hadihi nusqatuhu fadakara midlahu kii oo kale ayuu sheegay mid lamida ilaa anahu qaala waxa uu yihi wafi اlcayni اlwaaxidati nisfu اdiyati wafi lyadi اlwaaxidatina nisfu اdiyati wafi اrijli اlwaaxidatina nisfu اdiyati qaala abu cabdالraxmaan wuxuu yihi alimaamu الnasaa-i wahada ashbahu bالsawaab kan ayaa sawaabka u ekaansho badan wallahu aclam wasulaymaanu bnu arqamin matruuku اlxadiid sulaymaanu bnu arqam waa matruuku اlxadiid wqad rawaa hada اlxadiida yunusu can الzuhriyi mursala xadiidkan yunus bn yaziid alayli baa wariyey can ibni shihaab isagoo mursal ah marka ayb riwaayada marka mursaladana waa tan wa bihi qaala akbarana axmed bnu cmr bni sarx qaala xadaثna bnu wahbin qaala akbaranii yunus bnu yaziid can ibni shihaabi qaala qara'tu kitaaba rasuuli اllahi sal ly slam aan aqriyey aladii kataba licamr bni xasmin oo u qoray xiina bacaahu calaa najraan marka u diray dhulkan najraan yeman unbuu ka tirsanaay dee waagaas haddana sacuudiga u kauu ka mid yahay gobol dhan oo weyn oo najraan leedha wa kaana alkitaabu cinda abi bakr bni xasmin buu ahaa agtiisa fakataba rasuulu llahi sal l slam nabigaa qoray yani waa amray waay nebiga waxma qori jirin isagee hada bayaanu min allahi warasuulihi waay waa caddayn alla xaggiisa ka aatay rasuulkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud wakataba alaayaati ayuu qoray minhaa xataa balaqa ilaa uu gaaray in allaha sariicu lxisaab uma kataba hada kitaabu ljiraaxi fi nafsi mi'at min alibil ayaa ah naxwahu uma dakara naxwahu ayb wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu cabdilwaaxid qala xadaثna marwan bnu mحamedi qala xadaثna sacيid wahuwa bnu cabdالcaزiiz can الزhriyi qala jaءanii abu bakr bnu xasmi bkitaabi buu iila yimid fii ruqcati min adamin oo markaa yani ku uu ku qoran yahay gobol maqaar ah can rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm hada bayaanu min allahi warasuulihi ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud fatalaa minha aayaatin buu akhriyay uma qaala fi اnafsi miئat min alibili wafi اlcayni hamsuuna wafi اlyadi hamsuuna wafi اrijli hamsuuna wafi اlma'muumati ثuluثu اdiyati wafi اljaa'ifati ثuluثu اdiyati wafi اlmunaqilati hamsa cashrata fariidaة go-an mn wafi lasaabicina cashrun cashrun wafi lasnaanina hamsun hamsun wafi lmuudixatina hamsun ayb qaala alxaariثu bnu miskiini qira'aة calayhi waana asmc can ibni اlqaasim qaala xadaanii maliku can cabdillahi bni abi bakr bni mxamed bni cmr bni xasmin can abihi qaala markuu abu bakr had alkitaabu aladi katabahu rasuulu اlahi sal l slm lcmr bni xasmin fi lcuquuli sidaanuu ahaa ina fi nafsi mi'ata min alibili ayaa ku sugan wafi lanfi sankana idaa uuciya haddii la dhammaystiro jadcan goynta lagu salgooyo lagu dhammaystiro miatan min alibili baa wafi lma'muumati hulusu diyati wafi ljaa'ifati miluhaa wafi lyadi hamsuuna wafi lcayni hamsuuna wafi rijli hamsuuna wafi kuli isbacin mima hunaalika ah cashrun min alibili wafi sinina hamsun iligu waa shan wfi lmuudixatina hamsun wa bihi qaala akbaranaa camru bnu mansuurin waa kan xadiidka camr bnu mansuur qaala xadaثna muslim bnu ibraahim qaala xadaثna abanu qaala xadaثna yaxya can isxaaqa bni cabd llahi bn abi طalxata can anas bni maliki ana acraabiya ataa baaba nabiyi sal l slam nebiga iriddiisa ayuu yimid xadiidka camr bni xasmin wuu ka baxay laba xadiidoo kale ayuu halkan keenay marka usouu soo geliyey marka xadiidka camr bnu xasmin abu daawuud fi lmaraasiil uu kusoo saaray ibnu xibbaanna saxiixiisa xaakim beyhaqi sidoo kale alimaam abu daawuudna waxau yihi wahima fiihi alxakamu waxaa iskhilaafay ma ogtahay moxamed bnu bakaar iyo alxakam marka abu daawuud wuxuu leeya wahima fiihi alxakamu yacni fii qowlihi sulaymaana bna daawuud warkaas uu yidhi wa ana asawaaba sulaymaanu bnu arqam sidaasaa sawaabka u yahay ayb wa abu daawuud waxaa uu kasoo guuriyey can abi hubayrata qowlahu qara'tuhu fii asli yaxya bni xamzata qaala xadaanii sulaymaanu bnu arqam marka sulaymaan bnu daawuud ciddii tiri waa wahmisay ayb oo abu yaclaana wuxuu yihi su-ila yaxya bnu maciin can xadiidi الsadaqaati aladi yuxadiثu bihi اlxakamu bnu muusa can yaxya can sulaymaana bni daawuud can الzuhriy qaala sulaymaan bnu daawuud laysa yucrafu walaa yasixu hada اlxadiid marka ciladaas waxyaabahaas u leeyahay sawaabkuna waa ninkaas sulaymaan bnu arqam sulaymaan bnu arqam kaana dacfi baa ku jiro sida uu caddeeyey alimaam annasaa-i laftiisa ayb laakiin xadiidka shuhrada iyo saxaabada inay u laaban jireen iyo taasaaba xujo ugu filan ayb marka xadiidkii anas ayaan wadnay ana acraabiyan ataa baaba nabiy sal ll l slam nin reebaadiya nebiga iriddiisa yimid fa alqama caynahu ishiisiibuu markaa geliyey khasaasatan ayuu geliyey meel duleesho oo dhista meelaha aynan iska haysanin oo xoogaa marka ay ama furjada yarta ay u dhexayso ayuu ishii geli soo geliyey faalqama caynahu ishiisiibuu wuxuu geliyey khasaasata albaabi albaabka meelahu ka jeexjeexan yahay oo baqbaqa ah fabasura bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waa arkay fatawahaahu wuxuu ula qasday bixadiidatin bir ow cuudin ama laan liyafqa'a caynahu si ishiisa uu soo tuuro si uu isha markaa uu uga bajiyo uga ridabo falamaa anbasura markuu arkay inqamaca waa joogsaday marka gadaalu u laabtay faqaala lahu nabiyu sal ll slam nebigu wuxuu ku yidhi amaa inaka adiga low habatta haddaad sugnaan lahayd sidaadii hore lafaqa'tu caynaka ishaada waa fuji lahay ishaadii ayaan yacni waxaan ku mudi lahaa buu yidhi geedkaas marka uu haystay ayb xadiidkan marka baabka dambe u aada munaasib ugu yahay waanu ku keeni doonaaye oo hadda xadiid camr ibni xasmin waa dhammaaday marka inuu xadiidkan halkan oo kale u ku sheego waxaa laga yaabaa dadka wax nasakhaya qaarkood inay ama baab inuu lahaa baabki uu ka dhacay ama kan kale inuu ku dhex jirayba wbه qال أخبرnا qتyبة qال xdثna الlyث عن بن شhهاaب أن سهل بن سعد الساaعدي أخبره أنa رجuلا nin iطلca min جuحrin wuxuu kasoo fiiriyey god xaggii oo fii baabi rasuuli الlahi sl اه sلم ahaa وmaعa rasuuli الlahi sl اه sلم nebiga maciisa waxaa ahayd midran yaxuku bihi ra'sahu yaعnي waxaa ahayd maxaar ou markaa madaxiisa ku xoganayay falamaa ra'aahu rasuulu llahi sal ll slam nebigu markuu arkay qaala wuxuu yidhi low calimtu haddaan ogaan lahaa annaka tandurunii inaad ifiirinayso la dacantu bihi waan kugu mudi lahaa fii caynika ishaada ishaada dhexdeedana ayaan kugu mudi lahaa inamaa jucila alidnu idinka in la isti'daanka waxaa loo yeelay min ajli lbar min ajli lbasar aragga dartiisa yanii araggaagiisi uunan meel qaldan ounan ugu dhicin ayaa isti'daankaba loo sameeyey baabu man iqtasa wa akhada xaqahu duuna suldaan qofkii qisaasto xaqiisiina qaato suldaanka ka sokay yani baabkani marka wuxuu baabeynayaa qofkii qisaas buu nin ku yeeshay ninkii isagoon maxkamad geynin oo aan qaalin la tegin isagaa iska dishayba siday noqonaysaa macnaha ninkaasi marka de qalad buu ku dhacayo dee tacsiir in la tacsiiraa way tahay wax dad kale ay la lahaayeenna waa boobay waayo qisaasta dad kalea la wadaagay dabcan haddii aynan dad kale la wadaaginna waxay ahayd in qaadiga loo geeyo waa la tacsiiri karaa qaladkaas uu galay laakiin ma la tooganayo waayo naf macsuumo ama gooynin ninkaani nafta uu gooyey hadday ahayd naf kas wax u dishay asaga markaasi ma la qisaasayo laakiin waa la tacsiiri karaa haddana tabwiibkiisa sida ka muuqata arrintaa inay bannaan tahay oo dembiba aynan ahaynoo ishaara وبه qال أخبرنا أخبرنا محمد بن المثنى qال xdثna معاaذ بن هشhام qال xdثnي أbي عن qتاadة عن النضر بن أنس عن بشير بن نhيك عن أbي هريرة عن النبي صلى اه سلم qال mن اطلca في beyti qوم qolo gurigooda qofkii fiiriyo بغayri إdنiهm idinkooda la-aantiis fafaqأuu caynahu ishiisa ay ridaan falaa diيةa lahu diya ma laha walaa qisaasana ma laha waayo isagaa soo xadgudbay ninkaanina waa yacni saa-il uu iska dafciyey waa dafcu saa-il leanna ninka gurigaaga indhaha usoo ritay aduu kusoo weeraray nacam waa dafcu saa-il hadda arrintan marka hadda qisaasta sidee marka man iqtasa buu baabeeyey wa akhada xaqahu duuna suldaan xaqiisa muxuu noqon lahaa haddii ninkan uu ishiisa guriga kusoo fiiriyo mawal baa marka maxaa ka laasimaya xugun go-an oo ka laasimayo qisaas go-an ma ma laha midaanina waxay u dhowdahay dafcu saa'ilka nin saa'il oo asaga hujuum ku ah in iska celshay waayo tarjamada saasay marka ku fiicn ay ku fiicnaan lahayd banaan ayib laakiin isaga wuxuu ka fahmay xaqiisiiba qofka inuu asaga oofso karo biduuni asagoon suldaan gaarsiinin wixii laakiin dood iyo khusuuma ay ku jirto laabudda in qaadi loogu tago oo qofkaani in lagu caddeeyo rabaa dembiga haddii kale nin walba hadduu ninka kale iska gudsan ka gudsan karo qisaasta nin walba intuu nin dilow dhahaya anaa ogninuu iga dilay marka wax maadaama ay inay caddaato loo baahan yahay bayine iyo khusuumo iyo ay meesha ku jirta de khusuumadu waa nin saddexaad inuu jiro oo labadooda aan ahayn wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaala low ana mra'an qof haddii iطalaca calayka korkaaga uu fiiriyo bigayri idnin idin la-aan faxadaftahu aad yacnii ganto ood dhagax iyo wax ku tuurto fafaqa'ta caynahu aad fujiso ishiisa ma kaana calayka xarajun korkaaga wax dembi ma ahaanaya wa qaala marata ukraa junaaxun ayuu yiri wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu muscab qaala xadaanaa moxamed bn lmubaarak qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed can safwaana bni sulaymin can caطaa'i bni yasaarin can abi saciidin اlkhudriy annahu kaana yusallii waa tukanayay faidaa bibnin limarwaana wiil marwaan uu dhalay ama dadkiisa ahaa yamuru beyna yadayhi waaba hortiisa inuu maraayo ou soo hormaraayo abu saciid fadara'ahu waa iska celiyey waa riixay falam yarjic ma laabanin fadarabahu waa gacantahu xoog ugu dhuftay fakharaja algulaamu wiilkii waa baxay yabkii isagoo ooynayo xataa ataa marwaana ilaa uu u yimid faakhbarahu faqaala marwaanu liabi saciidin buu wuxuu ku yidhi lima darabta bna akhiika maxaad u dishay wiilkan aad walaalka wiilkiisa yacni wiilkan aada adeerka u tahay maxaa u dishay qaala wuxuu yidhi maa darabtuhu ma aanan dilin inamaa darabtu shayطaana shayطaanaan dilay waayo qofkii qof soo hormaraayo inta layska celiyo haddana soo maraayo waa tii xadiidka u ah fa ina macahu alqariin marka shaydaan baan dilay wuxuu leeyahay numaanan dilin ee isaga samictu rasuula اllahi sal ll slam yaquulu ida kaana axadukum fii salaatin hadduu ku jira faaraada insaanun ou doono yamuru beyna yaday hortiisa inuu maro fayadra'uhu waa iska celinayaa ma stidaaca intuu awoodo fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo fainahu shaydaanun waaye riwaayo kalena faina macahu yani ashaydaan ama fainamaa macahu shaydaan ay leedahay waxyaabahan marka tan meeshan iyadana uu geliyey tan lafteeda waa qof markaa uu iska celinayo salaadiisii dhib ku ah oo shaaricuna markaas uu ogolaaday arrin qaadi iyo waxda la geeyey maba ahanba tanna iyadana ayb haddiise ay dhacdo laakiin intuu isagoo yani qofkii yacni ficil ma'duun uu ku yahay oo loo idmay haddii ay wax ku dhacaan qofkaas oo u dhinto ama wax ku gaaraan inaan loo haysaninaa laga qaadanay waa iska riixay xoogtii oo u riixay buu markaa saljuglow u dhacay waa jabay waxbaa dhibaa gaaray ma loo haysto qofkaas waayo shaarica idinkiisay waxaan ku dhaceen ma'duun waay marka meeshaas marka iyada macnaheeduna waa sidaas waxyaabaha shaarica ka imaanayana waxay u baahan tahay in la fiiriyo qaabkooda waayo nebiga sala allahu calayhi waali wasalam mararka qaar waxyaabuu sameynaa calaa sabiili wuxuu u sameynaa qada ahaan mar wuxuu u sameynaa fatwa ahaan yani isagaa fatwoonayo nebiga isagaa wax xukumi jiray qadaha marna imaamada kownuhu ou imaam muslimiinta u yahay madax uu u yahay waxyaabihii madaxda ay lahayd asaa samey jiri ila isagaa madax ahaay waa saddex martabo waay fatwo qado iyo imaama maraatib kalena waa tilmaamaan marka waa in la ogaada marka shaygan nebigu uu sameynaayo ama uu xukumaayo calaa sabiili alqada ma uu ku xukumay qaraa-inna waa jirtaa qadaha markuu wax ku xukumayo labada qolo waa joogaan labadii qolo ishaysataa joogto walidaalika xadiidkii umu yacni xadiidkii hinda markay abu sufyaan ina abaa sufyaan rajulun shaxiix waxba ima siiya ay tiri qada miyo ahaa mase fatwo haddii fatwo laga dhigo masaladaas markaa dadka dhan caamay u taha waa u bannaan tahay sidaasayna ay u badan yihiin sababtoo ana waxay leeyihiin lianna qaduhu qofka kale inuu joogaa shardiga maadaama isaga uu ku tacalluqo mana joogin abuu sufyaan qaarka kale waxay leeyihiin qado waaya dhahayaan waxay leeyihiin maya qaadigu bicilmihi waa ku xukumi karaa masaladii markaa qadaa lqaadi bicilmihi iyaylaaiyay la imaanayan adu marka in la ogaaday u baahan tahay waxaana nebiga marku dhahayey ma alaa yani fii mawdini alqada miyuu ka yidhi fii mawdini alfatwa miya fii mawdini alimaama miya imaamada oo kale waxaa ka mida man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu ninkii qof dilo markhaati u haysto qalabkiisa asaa iska leh xanafiyada waxay leeyihin maya waa calaa sabiili alimaama ayuu nebigu waxaan ku yidhi imaamkuna waa samey karaa abaalgud maahan marka xugun caam aho mar walba layska siinayo maahan ay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabiladana may waxay leeyihiin hadalkan calaa sabiili fatwa buu u dhacay soo ma arkaysa marka axkaam waxbaa gelaya meeshaas ixyaa ulmawaadkaa ka mida ixyaa ulmawaad ninkii dhul noolaysto nebiga sal lla ly slam aan milki ku horreynin isagaa iska leh ayuu yidhi ixyaa ulmawaadkaas marka tasarufu limaama miya mase fatwo caama wa a-imada waxay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo fatwo caama wa xanafiyadu waxay leeyihin maya tasarufu limaama wa walidaalika tasarufu limaama waayo haddii la yidhaahdo qofka imaamkau idin uga baahanaa dhulkaas marka hadhow marka khilaafaadka culimada mas'aladan marka waa ku salaysnaanaysaa kutubahan maqaasidu shareicada iyo ka hadlana waa sheegaan qala baabun baabu ma fi kitaabi اlqisaasi min almujtabaa mima laysa fi sunan wuxuu u baab yahay waxaa kitaabulqisaasta ka mid ah ku yacni dhexdiisa ku sugan oo min almujtabaa kitaabkan mujtabaha ka ahaaday mima laysa fi sunan oo aan sunanka ku jirin sunanalkubraha yani wuxuu leeyahay baabkani waxa weeyaan wax qisaasta ku saabsan mujtabahanna ku yimid sunanulkubrahana aan ku jirin marka axaadiidtan ma waxaa laga wadaa sunanulkubraa aslanba kuma jiraan miyaa laga wadaa mise sunanulkubraaga waa ku jiraan ee laakiin baab ahaanaynan ugu jirin oo meel kale ay ugu jiraan miya xaqiiqadu marka waxay tahay sunanulkubraha waa ku soo arooreen laakiin baab ahaantaanaynan ugu soo aroorin ayb تأwيل qwl الlhi عزa وجل وmن yqتل مؤmنa متacmda fجزaؤه جahنم oo xadiidkan laftiisa hadda waa soo waa soo marnay soo socda وbه qال xadaثna أbو cبدالرحمن lفظا qال أخبرna محمد بن المثنى marka xadaثna أbو cبدالرحمن lفظا waxa dhahayo waa iبن سuني qال أخبرnا محمد بن المثنى qال xdثnا محمد waa غندر qال xdثnا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير qال أمرني cبدالرحمن بن أبزة أن أسأل inaan سؤال بن عباس عن هاتين الآيتين ومن يqتل مؤمنا متcمدا فجزاؤه جهنم فسألته waan سؤaaلay فqاla lم ينسkhha شhيء waxba ma نسkhin وعن hذه الآية ayaan su-aalay wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha آkhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq qaala naزlat fii ahli shirki aayaddan gaalada gaalnimada wax kusoo dilay ee soo islaamay ka warramay midii horena wax nasakhay ma jiraan ayuu waa soo marnay marka xadiidkan meeshii aan kusoo marnay sunanulkubraha waa ku dhigaa laakiin sidaanaynan ugu dhignayn baab ahaantan وbه qال أخبرnا أزهر بن جميل qال xdثnا khالد بن الxاrث qال xdثnا شعبة عن المغيرة بن النعمان ayb ayb عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير qال اkhتلف أهل الكوفة في hذه الآية isku khiلaafeen wman yqtl muؤmina mutacamida faraxaltu ilى bni cabaasin baan u rartay fasa'altuhu waan su-aalay faqaala naزlat fii aakhiri maa unzilat way soo degtay wixii la soo dejiyey kii ugu dambeeyey dhexdiisa wamaa nasakhahaa shay-an waxna ma nasakhin wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qala xadaanaa yaxya qala xadaana bnu jurayj qala akhbaranii اlqasim bnu abi barata بن أbي bزة mن عن سعيد بن جuبير qال qلت لبن عabاس hل لمن qتل مؤمiنا متcمda min توبة qofkii qof مؤمiنa kas u dilo towba maleeyahay qaala laa buu yihi maya وqرأت عlيه الآية اlتي في الفرqان aan ku أkriyay والذiina laa يدcuuna mع الlahi إلaها آخر qaala wuxuu yihi hadihi آية مkية aaيadan waa mkية نسkتhaa آية مdنية waxaa nasakday aayad madaniye ah waman yaqtul muؤmina mutacamida fajazaؤuhu jahannam marka marna sidaanuu yidhi marna wuxuu yidhi maya ee aayaddan furqaan mushrikiinay khaas ku tahay midaanna waa arajul idaa carafa alfaraa'ida oo qofku markuu muslim yahay ayb wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can camaarin الduhniy can salim bn abiljacd ana bna cabaasin su-ila canman qatla muؤminan qofkii dilo mutacamidan uma taaba waaamana wacamila saalixan uma اhtadaa dabadeed haniini faqaala bnu cabaas wuxuu yihi waanaa lahu towbatu xaggee towba uga sugnaatay samictu nabiyakum salى اllahu عalayhi waslama yaquulu nabigiinoo dhahayaan maqlay ji-u waa imaanayaa kii la dilay mutacalliqan isagoo ku dhegan bilqaatili midkii wax dilay tashhabu wdaajuhu iyadoo dareerayso halbowlayaalkiisu ay dareerayaan daman min jihati damin dhiig ahaan yacnii tashkabu damu awdaajihi tamyiiz oo muxawal cani ilfaacil halbowlayaalkiisa dhiigooda ayaa ayaa daadanaya dareeraya yaquulu wuxuu dhahayaa sal hada fima qatalanii ilaahu weydii kan waxa uu ii dilay uma qaala wallaahi laqad anzalahaa alla waa soo dejiyey wamaa nasakhaa mana nasakhin alle sidaas waa ayuu leeyahay wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akbaranaa anadr bnu shumayl qala xadaanaa shucbaة can cubayd اllaahi bni abi bakrin qala samictu anasan yaquulu qala rasuulu lahi sal l slam xaa waأhbaranaa mxamed bnu cabdilaclى qala xadaanaa khalidu qala xadaanaa shucbaة can cubayd اllahi bni abi bakrin can anasi can الnabiyi sal l slam qaal alkabaa'iru ashirku biاllahi wacuquuq اlwaalidayni waqatlu الnafsi iyo waqowl الzuuri wbihi qala akbaranaa cabdة bn cabdالraxim qala akbaranaa bnu shumayl waa nadr bnu shumayl qala xadaanaa shucbaةu qala xadaanaa firaasun qala samictu shacbiya can cabdillaahi bni camrin can الnabiyi sal l slm qaal alkabaa'iru alshraaku biاllahi wxuquuq اlwaalidayni waqatlu الnafsi walyamiin اlhamuus iyo dhaarta beenta ah qofkeedana uu og yahay inuu been sheegayo wabihi qala akbaranaa cabdالraxman bn mxamed bni salaam qala xadaanaa isxaaqu اlأsraq can اlfudayl bni غaswan can cikrimata can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam laa yazni اlcabdu addoonka ma zinaysto xiina yaznii markuu zinaystanayo wahuwa mu'minu isagoo mu'mina yani wahuwa mu'minun waxaa laga wadaa isagoo mu'min kaamilulimaan ama zinaysto oo marka yacni waxa laga anfin rabo waxay tahay markuu zinaysanayo waxaa laga anfinayaa aliimaanu lmutlaq iimaankii aliimaanu lmutlaq aliimaanu lmutlaq marka waa iimaankii aan qeydneyne deysnaa ee marka ammaanta iyo keenayey ma laha qofka markaas bacdi salafna marka waxay wariyeen markaas uu zinaysanayo iimaanka waa laga qaadaa islaamnimadaa ku baaqi ah marka taasoo marka kutusayso waxa la anfinaayo waa aliimaanu lmulaqe mutlaqu liimaan ma aha mutlaqu liimaanku waa asluliimaan asluliimaanku waa joogaa oo qofka zaaniga waa gaal cid qabta oo aan khawaarijta aan ahayn ma jirto iyo muctasiladuna ayagu waxay leeyihiin waa wuxuu u baxayaa almanzila bayna almansilatayn walaa marka aadna waa u sharxayaa marwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa walaa yashrabu alkhamra khamrada ma cabaayo xiina yashrabuhaa markuu cabaayo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina ma yani khamriga kolka uu cabaya ma cabaayo isagoo mu'mina yani qofka in kabaa'irtii iyo iimaankii la ammaanay meel ma wada joogayo aliimaanu lmutlaq meel ma wada taagnaana waayo markuu qofku kabaa'irta ou galo aliimaanu lmutlaqi waa ka tegaa mutlaquliimaanka usugnaanayo oo iimaan bertiis waa leeyahay laakiin iimaankii kaamilka ahaa ayaa ka maqan weliba kamaalulwaajibka kamaalkaa waajibka hadduu maqan yahayna qofka ciqaabo waa mutaysana walaa yasriqu ma xado wahuwa mu'minun isagoo mu'mina walaa yaqtulu ma dilo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina aakhiru kitaabi اlqasaamati kitaabu lqasaama marka halkaas ku dhameeya hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu وsلم على نبيiنا محمد وآله وأصحاaبه